inta badan waxaa dhacda magaalooyinka soomaalilan in qof keliyahay uu calaamadaysto islamarkaana xidho dhul laga yaabo in qaarkood ay gaadhayaan labaatan iyo kilomitir isagoo ku sheegaya inay tahay beer ama dhul uu ka dhaxlay waalidkii taasna ay keento in inta badan laysku qabsado waxyaabo badan ayaa loo aanayaa sababaha keenay in dadku ku dagaalamaan lahaanshaha dhulka hase haatee sababta inta badan laysku raacsan yahay ee keentay in qofku beer ku sheego dhul bannaan oo wax ka beeran aanu jirin islamarkaana uu ku doodo oo mararka qaarkood uu ku dagaalamo ayaa lagu sheegay inay tahay dano dhaqaale sida ay sharaxaysa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga somalilan marwe shukur xaaji ismaaciil waxa kalifaya dadkan kalifaya horta garan mayno waayo waxa weeyaan horta dee sharciga waa la wada baarmarsay anigu waxaan ma idhaahdo waa la qaatay waa dhulboob weeyaan si weyn baa qof walba wuu boobay meel kastuu joogana wuu boobay waana la isugu qiray faa'iidada ay laleeyahay waxa weeyaan qaar ganacsi bay eegayaan oo dhulkii waxay leeyihiin waa la iibsanayaa lacagtii dhulkay ku jirta way labalaabmaysaa waa saddexlaabmaysaa laba saddex sannood haddaad hayso way labalaabmaysaa geesta kale dadka lacagta haysta ama inta badan qurbaha ka yimaada ayaa iyana sababta qayb ka ah sida uu qabo cumar aadan yuusuf oo cilmi baadho ka tirsan akaademiga nabadda iyo horumarinta somalilan waxaa iyadana kaloo jirtaa oo loo isticmaalaaba iyadoo ay u badan yihiin dadka magaranaysaay koosgareeya ama arrinkaa magaranaysaayay abuuraa dadka magaranaysa dibadda ka soo noqda diaspora magaalooyinka dhulkii xuduudaha la ahaa baa wax loo isticmaalaa in laga dhigo dadkii lacagtii haystay ay dhul magaranaysaay sidii bankiga oo kale lacagtii oo dhul baa la gelinayaa lacagtii dabeedna muddo lix bilood ama sanad kadibna dib baa loo iibinayaa dabeedna qiimihii la siiyey qiimo labanlaabkeeda ayayay noqonaysaa marka wuxuu keenay dhulkii markii uu lacag isu bedelay in laysku dilo in laysku qabsado in magaranaysaay lagu kala badso marka laga yimaado dhinacyada dhulka laisku haya ee qaarkood hub qaataan marka khilaafku dhasho dabadeed horseeda dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha khilaafka dhulka haddana waxaa iyana xusud mudan in ciidamada boolisku ay inta badan adeegsadaan rasaas nool oo ay dadka kala hortegayaan taasoo keenta dhimashada qaarkeed walow aanu in badan la xidhiidhnay hoggaanka ciidamada booliska somalilan intii aanu ku jirnay samaynta barnaamijyadan haddana ma suurtagelin inay dhinacooda arrintani ka jawaabaan sababaha keenay in dhulka laysku dilo walo ay dana dhaqaale salka ku haysa inta badan haddana waxaa iyana xusud mudan in dayac ku yimid dhinaca dowladda oo la xidhiidha maamulka iyo gacankuhaynta dhulka ay tahay waxyaabaha loo aanaynayo dhibaatada sii baahaysa ee naf iyo xoolaba galaafatay sida uu qaba kayse maxamed ibraahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool hargeysa waxay ahayd maamulka dhulka inay dowladdu gacantayadu ku qabato halka uu shicibkii maanta gacantii u galay sixirkay doonaana ay u jarayaan siday doonaana ay ka yeelayan arrimaha mar ugu horreeya markaa keenaya maanta in dhulkii laysku dilo waxa weeyaan maamulkii oo u galay dadkii shicibkii gacantiisii markaa wuxuu gaadhay heer ganacsi in laysku dilo ayay markaa soobtay arrimaha ugu waaweynee markaa keenaya waa mushkiladda maamulka oo dowladda aan gacanta ugu jirin doodaa beddelkeeda ayaa wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyigu sheegtay inay dowlad ahaan dadaallo badan ka muujiyeen sidii gacanta dowladda loogu soo celin lahaa maamulka dhulka waxayse sheegtay in dhibaatada keentay iskudilka dhulku ay qayb ka yihiin dadka gacanta ku haya lafahaantoodu marka laga yimaado in dadku ay qabsadaan dhulka si ay mar kale u sii iibiyaan oo ay dhaqaale uga faa'iidaan haddana waxayna meesha ku jirta in deegaanada miyiga ah ay ka dhacdo in dhul la ooto dabadeed lacag la weydiiyo nin kale xoolaha doonaya inay daaqaan dhulkaasi taas oo wakhtiyada qaarkoodna keenta khilaafka sida ay faahfaahinayso marwe shukur xaaji ismaaciil mar kale beeraha laga dhigtay beena iyo seerayaal beena ilaan oran maayo waa beera waa seerayaal beena nin walba intiisa inuu iibiyo oo xoolo ka iibiyo ilaa soo gala lix boqol sideed boqol kun doolar ayuu iyo xoolihii ku gelayaan beeri oo la odhanaya halkaas saarahana beerta aan ku sheegtay sidee wallaahi imikadaasaan anu garanaya geel lix boqol iyo ama sideed boqol oo dollar ugu wada jira dhul aanay lahayn oo lagu geliyey intaa oo ku daaqaaya waa xoolihii openka ay u ahayd ayaan inta ootay weliba kasii karaynaya ayaan darada taagan weliba uu kasii karaynaya goormo ayuu haddaba dhacaa dilka ka dhasha khilaafka dhulku maxaase keena waa kan maxamed cabdi jaamac oo ah guddoomiyaha guddida xalinta khilaafaadka dhulka ee magaalada hargeysa marka dilku hore dhacaya waa fulinta ama xayaraada labadaa shay marka ama xayaraad la jabiyo ama marka fulinta shay kastana marka la enforce garaynaya ama la xoog lagu mafuujinayo ama la fulinayo waxba ka imanaya khasaare qofbaa xoog wax ku haysto dee xoog baa lagaga qaadaya horta waxay isugu qabsanayaan dowladda ay dhulkii gacanteeda uu ka baxay bolosi guud looma samaynin dadku markii ay burbureen dagaaladii kasoo noqdeen dhulkii way qabsadeen ilaa hadda nin waliba meesha uu saartay buu xoog ku haystaa doonayaa farkhad maxamuud kaariye v o w hargeysa